bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkaan iskugu yeernay maanta warqad documenti kasoo baxay wareegta kasoo baxda xafiiska madaxweynaha oo aan rabno inaan la wadaagno media puntland xeer madaxweyne lambarkiisu yahay boqol soddon iyo kow soo baxay bishii sagaalaad saddex iyo labaatankeedii labada kun iyo sideedda kuna saabsan magacaabidda wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelada cimilada madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland markuu arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waay aragnimadiisa shaqo markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland wuxuu u magacaabay saleebaan xaaji cabdalla sardheeye wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelada cimilada xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay dokumentigan wareegtada maanta waxay kasoo baxday xafiiska madaxweynaha waxaana lagu magacaabay wasiirka deegaanka iyo isbedelada cimilada waxaan kaloo rabaa inaan la wadaago shacabka puntland iyo miidiyaha warqad uu wasiirkii hore qoray wasiir cali cabdulaahi oo uga hadlayey arrimo eeda ah oo ku eedeynayay saddex mashruuc oo warqadda uu ku qoray baan waxaan doonayaa inaan faahfaahin ka siiyo shacabka puntland iyo miidiyahaba midda koowaad oo uu ka hadlay wasiirku ahaa mashruuca g i sidku ay waday oo ahaa waddadii garowe gaalkacyo ama jalan xarfo waddadaas waxaan horay dowladdu la wadaagtay marxaladii ay soo bartay iyo meesha hadda ay marayso inuusan waddadaa fashilmin isla markaana warqad si qaldan ay u qoreen g i setku dowladda puntland iyo eudan ay ka wada hadleen mashruucaasna haddeertan qeybtiisa labaad uu u gudbay miidiyahana aan kaxaynay oo u geynay muxuu ahaa waddada isku xirta xarfo burtinle oo hadda lagu bilaabay laamigii si dadku u arkaan xaqiiqda saxda ah mashruucaas marka wasiirku wuxuu ka soo galay oo keliya oo ka quseeyey maadaama isagu uusan ahayn wasiir howlo guud mashruuca waxaa la socday shan ceel baa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan shantaa ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayey inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay muxuuha nidaamka ku socday oo u bedelo dhaaman biyood arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday saa awgeed xaqiiqda ka jirta muxuu ahaa waddadaasi oo wasiirkana kasoo gashay muxuu ahaa waa intaa sababto waxaad fahmi kardhaan wasaarad deegaan iyo waddadaa inaan waxba iska gelin waxaa kale oo warqadda ku jirtay oo wasiirku ka hadlay mashruuca u adkeysiga abaaraha mashruucaas oo isaguna wasiirku uu duray wasiirkii hore uu duray mashruucaas wasaaradda deegaanku ma lahayn waxaa iska lahaa wasaaradda horumarinta muxuu aha puntland ayaa iska lahayd wax ka quseeyana haba yaraatee ma jirin waxaad moodaa wasiirkuna iska soo qaatay arrinkaa iska soo qaatay waxaana faahfaahin doona oo sharaxi doona mashruucaas oo adkeysiga abaaraha iyo livehoodka wasiirka horumarinta puntland ayaa faahfaahin doona meesha u marayo sida warqadda ku qoran oo ah uu fashilmeyn wax jira ma aha mashruuca qodobka saddexaad oo uu ka hadlay wasiirkii hore cali waxaa ka mid ahay baase weyn maaragtay muxuu ahaa iyo in looga qaaday awood ay wasaaradda deegaanku lahayd arrinkaa waxaa rabnaan la wadaagno shacabka puntland waxaa jira golaha dowladda puntland labada goloba ansixiyeen golaha wakiilada golaha xukuumaddu ansixisay xeerka biyaha puntland xeerkaas ayaa wuxuu qeexayay awoodaha kala qeexan ee wasaaradda muxuu ahaa deegaanka iyo hay-adda baasaweyn waxaana lagu baasmariyey ama lagu meelmariyey ama lagu ansixiyey golaha xukuumadda waxaana loo gudbiyey maaragtay muxuu ahaa golaha baarlamaanka taasoo ay wasaaradda deegaanku awoodeedii loo sheegay in shaqadan hadda socota aysan wasaaradda deegaanku lahayn wax shaqaana aysan ku lahayn ay leedahay hay-adda baasaweyn taasna intaas ayay iyadana ahayd sida uu u sheegay mudanahaas ma aha waxaa kaloo jira cabashooyin ka jiray xagga wasaaradda oo in muddaa taagnaa oo iyada laftigeeda wasaaradda deegaanka iyo cabashooyin xagga dhinaca mas-uulkii hore ah oo laga cabanayay arrintaasna waxay dowladdu waagii horeba u gudbisay xagga qaanuunka marka waxaan rabnaa in aan si faahfaahsan oo aan maaragtay muxuu ahaa dadku u fahmaan in mashaariicda saddexda ah ee lasoo hadal qaaday midna aysan qusayn wasaaradda deegaanka midi waxay ahayd waddada isku xirta garowe gaalkacyo wasaaradda deegaanka maysan qusayn keliya waxay wasaaraddu isku dayday inay ceelashaas mashruuca ku jira u leexiso dhaaman biyood arrinkaasna madaxweynuhu waa ka diiday biyaha ceelasha ayaa u muhiimsan puntland ayaa si toosa loogu sheegay arrinta labaadna oo ah arrinta u adkeysiga abaaraha iyo life hoodkana wasaaradda horumarinta ayaa iska leh maba leh wasaaradda deegaanku sida hadda uu mas-uulka hore usoo qaatay u xusay ma fahmayno arrinta baaseweyn oo iyadana ku cad dukumentiga soo baxay iyadana xeerka biyaha puntland ayaa lagu qeexay awoodaha oo loo sheegay wasaaradda deegaanka inaysan wax faragelina ku lahayn xagga maaragtay muxaashaqada hay-adda muxuu ahaa hay-adaha madaxa bannaan ee puntlandna ma aha kuwo madax- madaxweynuhu toos madaxtooyadu toos ma hoos tagaan laakiin waxay leeyihiin shuruuc iyo awoodo ay meel mariyeen golaha baarlamaanka puntland waxaan rabnaa arrintaasoo faahfaahsan inaan shacabka puntland la wadaagno aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu